shirkii xisbiga mucaaradka ee kulmiye ee carqaladuhu baryahanba horyaaleen ayaa si rasmiya waxa uga furmay magaalada hargeysa gaar ahaan hoteelka weyn ee ambasador haddaba axmed naasir jibriil faarax oo ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada ayaa waxa uu arrintaa ka waraystay tafatiraha wargeyska geeska afrika waa maxamed jaamac rambow oo jooga magaalada hargeysa kuna sugnaa shirkaasi haddaba axmed naasir jibriil faarax waxa uu weydiiyey rambow su-aashii koowaadna waxay ahayd shirkii siduu u furmay axmed naasir aada iyo aad ayaad mahadsan tahay haa shirweynihii labaad ee xisbiga kulmiye saaka wuu qabsamay weliba wuxuu qabsamay si qurux badan oo degan oo aanay dad badani filayn hotelka ambasador ayuu ku qabsamay shirku barqadii ilaa saaxda subaxnimo ayuu furmay waxyaabaha dibdhaca ku yarkeenay waxaa kamid uu subax horeu furmi waayey laba ergey oo kamid ah shirka oo iyagoo safar dhinaca garberiya ducaya kasoo socday geeriyooday allahu naxariistee markaa haa shirku wuu furmay axmed naasir haddii inta aanu ka gubno ajendayaashiisii wax looga hadlay bal wax ma nooga sheegi kartaa haayo axmed naasir oo waxaa markiiba lagu doortay guddiga qabanqaabada meesha ka hadashay hawshiibay wareejiyeen waxaa la doortay xubno shir guddoona xubnahaas oo uu soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana guddoomiyaha shirguddoonka shirweynaha kulmiye loo doortay cabdilcasiis maxamed samaale halla ku-xigeena loo doortay axmed xaaji cali cadani ku-xigeenka labaadna loo doortay isna nin kale oo odayo mujaahid urkeysano kamid ahaa oo laydhaa xasan guure halka guddoomiyaha kasii hooseeyana loo doortay gabar iyadoo laydhaa leyla xogeyna loo doortay nin laydhaa isma xuseen axmed caydiid markii la doortay guddigaasi waxaa loo doordoonay in cod loo qaado dabeetna aqlabiyadii ku ansixiyeen shirweynihii oo ergoodu shan boqol iyo konton kor u dhaafisay saddex ergey ayuunbaa diiday inta kaleba waxay ugu codeeyeen aqlabiyad
maxamed wahagaag waan gartay sida aanu la soconno xisbiga kulmiya khilaaf badan ayaa laga sheegayay wakhtiyadii lasoo dhaafay haddaba khilaafkaasi wax saameyn ah ma ku yeelan karaa iminka shirkan furmay inkastoo khilaafkaas la hadrayay haddana saaka markaad shirka eegto in sidii la filayay muu ahayn oo wax khilaaf ma muuqan weliba jangeershu ay haarsan yihiin oo wax kale ay haarsan yihiin haddana wax khilaafo saaka luugay muu jirin marka laga fiiriyo dadka qaar lahayn dee xubnaha shirguddoonka ee lasoo magacaabay diyadda lagusoo magacaabay inay shirweynu doortay ahayd haddana wax khilaafo muuqday ma jirin mana mana uu jiri karaao dadku afkaarta isku dhaafi karaan oo guddiga qabanqaabada kudhig ma sheegaysa in dadku afkaarta weynaan karo laakiin waa dimuqraadiya bay yidhahdeen mana waxay yidhahdeen in isku ceebsado daraadeed ilaa hadda ma muuqdo khilaaf loola burburin karaa shirweynaha khilaaf loola karo shirweynaha u burburin karaa axmed naasir ma muuqdo waxaana madaashaasi khudbad dheer ka jeeda dhinacyo leh guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo qaraar aada ugu hadlay arrimo badan oo ay muhiimsaneed aasaaskii kulmiye iyo taariikhdiisii isagoo sheegay in ogolaasho kumeelgaarka xisbiga kulmiye la helay labaatankii mil labada kun iyo labadii xis xilligaas oo shirweyniskooda xisbiga qabsoomay waxa waxmed sinaayi ka hadlay doorashooyinka guddoonaya dalka soo maray waxqabadka xisbiga intii talinayuu ka maray iimaynta xaaladda dalka ayuu aada uga waxumay labada soole sanaad bari ayuu ka hadlay arrimo badan ayuu ka hadlay siyaasada kulmiye ayuu ka hadlay ee gudaha dowladda ayuu ka hadlay
mudane siilaanyo ma ka hadlay waxa ilaa waktigan xaadirka dib u dhigay shirka kulmiye maye arrintaas si toosa ugama hadalo dadku iska waan dee arrimo yaryar ay shirka kulay ku gaadinaayeen sawiish dib u dhaco dadku isuna ogaalo in shirka dib u dhigayeen sahamwaa yar oo hogaamiyadka inuu bixiyey laakiin haddana wado intiisii badnayd balbalana ku xaliyey oo dad badan ayay aaminsanaa in madaxda kulmiye ay door bidayeen intii cod la isku muquulin lahaa dadweynaha la furo in banaanka lagu soo xaliyo oo banaanka lagu soo hadlo oo banaanka laisku soo qanciyo marka taas kama hadal waxaa isaguna meesha ka meeshaasi ka hadlay axmed naasirow gudoomiyaha urur siyaasadeedka qaran doctor maxamed cabdi gaboose oo warbixin aada u jeer ka jeediyey waxa uu yidhi tusaale ahaan doctor gaboose madaxweyne waxaa laga filayay garawsiiyo iyo in u abaalgudo ummadii codka siisay iyo intii u tanaasushiba waxaa laga filayay buri inuu furmeeyo shuruucu dulka waxaa laga filayay xukuumad tiro yar oo tayo badan waxaa laga filayay buri barnaamij siyaasadeed oo cilmiyeysan oo loo gudbi karo duruufaha horyaala dalka arrimo badan ayuu doctor maxamed cabdi gobasa ka hadlay ugu dambeyna dictoorku waxa uu ku gunaanay hadalkiisa annaku haddaanu nahay ururka qaran waxaanu ahayna xisbiga kumiye
maxamed waxaad carabawday in iminka qaran uu kasoo qayb gala lakiin xisbiyada kale ucid iyo udub oo kale ma kasoo qayb galeen iyaguna ha iyagu guliba way joogeen komishinka doorashooyinka way joogeen gudaha guurtiga way joogeen hay-adaha ajaanibka mas-uuliyiin ka tirsan way joogeen mas-uul safaaradda etoobiya ka tirsan inkastoo indhaxgaana ku qaban haddana waxaa laga sheegay inuu joogay mas-uul ka tirsan safaaradda etoobiya ku leedahay magaalada hargeysa
wahagaag xisbiga kulmiye waxa weeyaan waa xisbi mucaarad ah kalsooni badanna ka haysta dadweynaha ha yeeshee waxaa la sheegayaa in dowladdu faragelin weyn ay ku hayso shirkaasi markaasi wax ma ka jira arrinkaasi axmed nasiro way iska jirta sheeko dadweynuhu isla dhex marayeenoo lahayd xukuumadda culays ee saaraysa sidii shirkaas u burburi lahaa hase yeeshee ilaa hadda ma muuqato wax faragelina ama ay mas-uuliyiinta kulmiye ayna carabaadeen oo wax faragelina xukuumadda ku haysa shirka marka ciidamo boliis ammaanka sugayada kule hoteelka jooga way jireen laakiin wax faragelin xukuumaddu ay ku samaysay ama mas-uuliyiinta kulmiye ay carabaadeen ama muuqatay ma jirto waaga haddii aanu kusoo noqono maxmed arrinkan mudane siilaanyo khudbadiisa ma ka hadlay doorashooyinkan foodii nagu soo haya hayo doorashooyinka wuu ka hadlay axmed naasir oo waxaanu yidhi ma muuqata wuri sabab in doorasho dib lagu dhigo maadi wuxuu yidhi doorashooyinkii laisla qaatay inay kala qabsoodaan kowda julaay iyo eeyo soddonka agost waxaa kalifay aragtida ahayd in baahi loo qabin diiwaanyo kala sameyn doorashada ka hor mar haddii wuri xukuumaddu sabab u tahay buudhacaas oo iyadu britay safarkii hore ee saddex xisbi ma muuqato sabab abaalgud looga dhigo muddo kudin loogu sameeyo xukuumadda buu yidhi markaa wuxuu uga digaya wuxuu leeyahy sabab diiwaangelin loogu sameeyaa ma jirta buu leeyahy dowladis loogu sameeya doorashada iyo taasi ma jirta buu leeyahy waxaa kaloo xunasir ka hadlay guddoomiye axmed maxamed sinaayo arrimaha dalka soomaaliya waxaan uhi waxaan u rajeynaya in ilahay burburka iyo dhibaatada dadkaan walaalaha nahay haysata ka kor qaado waxaan leenahay uu jibcida qurumaa ka dhacaysa midooda afrika dowladaha carabka islaamka iyo dunida kaleba waajibaadkooda arrintaa ka saaran ha gutaan ahmiyadda ay leedahayna ha siiyaan wahagaag ugu dambeyntii maxamed waxaan ku weydiinayaa shirkan kulmiya maxaa laga filayaa inuu wax ka soo baxo shirin kulmiye sida ay mas-uuliyiintu sheegeen xisbigaas in lagu sameeyo golo dhexe iyo xooghaye guud in horta la dhiso xisbigii oo dhismihiisii la sameeyo kadibna sida uu sheegay mas-uul ka tirsan guddiga qabanqaabada shirkaasi ka hadlayay in golaha dhexe iyo xooghayaasi waxaa qabsan doonaa shirkooda koowaad muddo ku siman bil kuwaas oo doona doona murashaxa iyo xisbiyada iyo murashaxa u tartamaya murashaxiinta u tartamaysa doorashada madaxtooyada intaa wax dheer axmed naasir ow saaka xisbiga kulmiye waxaa ka muuqatay shirwadiisa mas-uuliyiintii loolamaysay oo dhan inuu nin waliba isagoo qurux badan oo soo labistayna meesha fadiyey marka dabcan inkastoo lolama ka dhexeey ambara waxaad arkaysa in nin waliba ninka kale shafka shafka u saarayo inkastoo geerida labada marxuum ee xisbiga ka tirsanaa shirwadaha kasoo qaybgelaya aada looga dareema guud ahaan magaalada hargeysa doctor axmed iyo mujaahid siilaanyo ma wada hadlayn ayagu
shirka wada fadhiyeen axmed xuseen ciise gaar buu fadhiyey waxaan isbaa fadhiyey nimanka loodayaala xaseen sheekh maxamed sinaan dhiyacay kale fadhiyeen cabdiraxmaan awcali baa fadhiyey saliid cidni laydhaa baa fadhiyey profesor aarin in laydhaa baa fadhiyey marka rag waa badnaa oo dee dushana waa laga hortana waa laga loolanaya dushana waa laska salaamaya okay maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waa hagaagkaasi wuxuu ahaa maxamed jaamac rambo aan khadka taleefonkan ku waraysanayay isaga oo jooga magaalada hargeysa
shirka xisbiga mucaaradka ah ee kulmiya ayaa dadweynaha adduunka ku kala nool ay isha ku hayeen taasoo beryahan oo dhan aad loo hadalhayay inuu shirkaasi qabsoomi kalo iyo in kale maadaama uu marar badan dib loo dhigay haddaba axmed naasir jibriil faarax oo ku sugan magaalada tooranta dalka kanada ayaa su'aalo weydiiyey muwaadiniin ka tirsan jaalida somalilan ee ku kala nool dalalka ingiriiska waxaanu su-aashii u horreysay weydiiyey ama si fikradda u ka qaba weydiiyey mudane xersi aw cabdi sheekh maxamuud iyo siyaasiin kale siday u arkaan shirka kulmiye mudane xirsi waxaa ku jawaabay sidan magacayga waxa la yidhaha xisab cabdisheekh fikriyan waxaan ka qabaa shirku imaanka runtii shir xisbi wuxuu yahay shir beeleed oo beele isku yimid oo la iskugu yeedhay waxaan u arkaa inay tahay isaan laan wanaagsanayn markaa la eegto xagga xisbiyada iyo koritaankooda iyo sida ay ku habboonaan lahayd sababtoo aad xisbigu waxay mucaarada maxaaskii walba ha ahaadee dadku inay kusoo hirtaan in afkaar iyo iyo fikrada loo lagu kala xusho oo la isku raaco oo dadku isku soo hirtaan dadka isku idea ama isku fikra isku soo hirtaan oo ay xisbi yeeshaan laakiin ma ahayn in ergada lagu soo xulo hab kheyreed oo qofan ma laga wayaabo in xisbi xisbigii dee fikrad ma ka haysan oo ideologiga xisbigu taagan yahay ama fiirka xisbigu taagan yahay hab fikrad ma ka haysan in leeraa kaalay ku garas oo shirka soo qayb gal baa lagu kala doranaya dee meesha meesha ka soo qayb gal waxa weeye taasi waxay keenaysaa dib u dhac dadku waxay dina u arkaan xisbada wax horumara oo fikri iyo ideology lagu kala baxo wadankan horumar ku gaari karo laakiin noqon maysa shirbeelaadkii nineteen eighty sevenkii iyo kii eighty threegii oo kale haddii la qabto de wax horumara kule keeni maysa anu xuriyan caynkaasaan qabaa xagga kale markay noqoto dadku waxa weeyeen way arkayaan waxana waxa weeye dee wadad meesha isguimid oo feeraa oo lagu soo xolay habreer markaa dadaan wadankii u lahayn ama kaalibarkii wadan lagu hogaamin lahaa mid dawlad inay inay inuu saa u eegyahay waa iska cad bahay markaa inta wax ka baxaya gaa laydhaa dhinaca kalena siyaasi caan ah oo degan dalka ingiriiska waxaana ka qora arrimaha somalilan mudane barka jibriil ayaa isaguna axmed naasir weydiiyey sida uu arko shirka kulmiye ee maanta ka furmay barka jibriil wuxuu ku jawaabay sidatan axmed naasir waad mahadsantahay haddaad waxay iga weydiisay shirkan kulmiye ee maanta ka furmay magaalada hargeysa run ahaanti waa arrin aad maxaan ku dhaday loo sugayey dad fara badanna waxay filayeen inaanay suurti doonin anu waxaan u arkaa inay tani tahay imtixaankii ugu dambeeyey ee uu kulmiye ugu gudbo xisbi dimuqraadiya oo siyaasiya oo weliba uu ku kasban doono shacbiyad aada u fara badan waayo waa xisbiga keliya ee ogolaaday in tartan xora weliba jagooyinka ugu sarreeya lagaga dhex tartamo oo cid waliba isu soo sharaxdo oo lala tartamo guddoomiyaha iyo iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo cid walba marka waxaanay noqon dawa arrinuu kaga duwan yahay labada xisbiya kale oo anu aanu arko inay yihiin saab dani kubadaya oo xidhxidhan oo aan hab dimuqraadiyadeed aan lahayn marka xisbiga kulmiye waxaan u rajaynayaa guul maantana waxay tuseen dadka reer somalilan iyo mandiqadaba inuu xisbigu yahay xisbi cadaalada dimuqraadiya daacada oo xushmeeya rabitaanka cid walo somalilan marka waxaan u rajaynayaa guul waana mahadsantay